kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida idaacadda beerule ee magaalada baladguneeh waxaana barnaamijka idila socodsiin doona anigoo maxamed cabdisanaya intana barnaamijka gudagelin ku soo dhowaada fariin wacyigelin oo ku saabsan ka hortagga cudurka koronafayras
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in caabuqsidaha koronafirus sidoo kalena loo yaqaano covid sagaaliyo toban uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah koronafirus waa cudur ku dhaca neef mareenka kaas oo si fudud ugu gudbi kara xidhiirhka dhow waad yarayn kartaa halista qaaditaanka cudurka covid sagaaliyo toban adigoo si joogto ah u nadiifinaya islamarkaana jeermiska ka dilaya agabka iyo oogooyinka inta badan la taabto agabkan waxaa ku jira daaradamiyaha gaanjada albaabka sidooyinka suuliyada iyo waaskada amaba wejidhaqa haddii aad aragto in shaygu wasaqaysan yahay ku dhaq marka hore biyo iyo saabuun iyo nadiifiyo guud fadlan si fiican u qallaji oogooyinka xaqiiji in qolku hawo fiican leeyahay haddii ay suurtagal tahay si aad xog sugan u hesho la soco wararka wasaaradda caafimaadka ee ku saabsan cudurkan xusuusnow qayb ayaad ka qaadan kartaa dadaalada lagu yaraynayo faafitaanka cudurka covid sagaaliyo toban xogtan waxaa idiin soo gudbinaysaa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
intaasaan kaga gudunoo fariintaasi wacyigelinta ku saabsaneyd ka hortagga cudurka koronafirus toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah maamulaha footada faan barooje magaalada baladwanaah bashiir maxamed hilaac waxaana uu nooga warrami doonaa caqabadaha ay kala kulmeen teleefoonada casriga ee leh kaamirada iyo howlaha hadda ay qabtaan marka hore kusoo dhowo idaacadda beerlula
waa mahadsan tahay maxamsaney iyo idaacadda beerlula waa idinka mahad celinaynaa waqtigan farad badan oo quruxda badan oo na siiseen shaqada waxaan qabanaa waxaan nahay photographer waxaan ka shaqeynaa videoyaasha sawirada oo tester oo footada lagu qaado iyo kuwa photographerka oo maxaan ku sheegay magaalada banaankeeda lagu soo qaado inta badan marka waxaan u shaqeynaa bulshada waxaana ku faraxsanahay shaqadayna waxaad sheegta inaad waxyaaba kala duwan oo dhinaca sawirada iyo muuqaalada aad qabataan waxaan ka warqabnaa in dunida hadda casriga ee technolojiyadda ay la jaan qaadayso islamarkaana ay soo baxeen teleefona casriga oo sawirada layskaga qaado halka markii hore inta badan la tegi jiray footooyinka saameyn intee leeg ayaad kala kulanteen teleefonadan casriga
haddii aan ka hadlo saameynta teleefonada inagu soo kordhiyeen waqtiyadii hore waxaa jiri jiray qofka inuu footada yimaado uu sawir iskaga qaado haddii lamaana ay yihiin iyo hadduu oo personal uu yahayba sanadahan dambe teknolojiyadda casriga waa sii horumarta teleefon smartphone ah soo baxay oo casri ah qofka teleefonkiisa ayuu inuu iska sawiro oo sawir iskaga qaado wuxuu geersiinaya qofkii uu u baahnaay taas marka haddii aan fiirina shaqadana qabad ayay ku tahay marka la fiiriyo marka xagga shaqadayna oon dib ugu laabano shaqooyinkayna maadaama ay soo kordheen teleefonadan smartphoneka ah oo maxaan ku sheegay cusub maxaan sameynay qorshayaal badan dadka ay u fahmi karaan maxaan ku sheegay inay xirfadda ka mid tahay teleefonka sawirka lagu qaado markii la fiiriyo qofka asaga shaqsi ahaan wuu wanaagsan yahay laakiin markii professional la rabo marban lagama maarmo kamaradii in lagu qaado oo footadii la tago oo la edit gareeyo oo loogama maarmo laakiin dadku markii emergency call u haystoo kale waxay sameynayaan mobiilkeeda iskaga qaadaan london qofkii joogo kaleente sawir tester u baahnay inuu iska soo qaado kuu soo dira teknolojiyadda ayaa keentaan dhigi karaa waa horumar horumarkiina waa la jaanqaadoynaa oo waa la soconnaa abdate garaynaan ku jirnaa laakiin aqabad nagu taagan oo shaqada nagu taagan waayo markii teleefonadan casriga ay soo baxeen dadkii badnaayinta ku xirnaa sawiradaad ka qaadi jirteen ay teleefonadooda iskaga qaadayaan maxaa qorshaha ood la timaadeen si aad idinka laftirkiina uga gaashaamataan saameynta dhinacaas idinka soo gaaraysa wallaahi horta waxyaabo badan oo gaashaamanay waxaa jirto teleefonka qofka uu wato oo hadda gacantiisa ku wato sawirka inuu iskaga qaado uu niyeystay waxyaabo badan oo isaga teleefonkiisa xitaa aan ku kordhisan karno in qofkii haddii uu footada u baahan yahay oo kale qaab online ah aan uga qaadno sawirkii asagoo baadiyo joogo kale si automatic ale inuu combyuteraadka inuu ugu soo dhaco waxyaabo badan oon kusoo kordhino waxaa jira marka ay dadka ugu maarmi karaan taleefanada taleefanada sawirka lagu qaado waxyaabaha marka aan soo kordhino waxaa waxaa ka mid qofka taleefonkiisa in horta si automatical uu noola shaqeeyo uu sawirka inuu iska qaado si automatical uu nagu soo gaaro inuu u dheedgaraynoon u diyaarino duubista aroosyadoo kaleento oo maxaan kuu sheegay in aad tayada usii saarnay maadaama uu culeys u yimid xagga taleefoonada waxaan culeys ka saarnay oon aada u xoojinay duubista aroosyadoo kaleento waxaan tagnaa xaafadaha waxaan tagnaa tuulooyinka degmada beledweyne ee ku hegaaran oo u dhow dhow dhammaantood u dhadhow waxaan sameynay qaab aan markaan ugu hortiga karno waxaan culeyska ah oo hadda covid nineteenka oo kale dhaqaale burburinta ka jirta oo kale qaabkii aan oola dagaalami lahayn oo dadka tiimka oo meesha iskugu yimid shaqeynaya qaabkii loo maareyn lahay waxaan abuurnay marka shaqooyin fara badan oo ay ka mid yihiin in oo qofkii maadaama taleefonkiisa uu sawirka ku qaadanayso footadii imaanayn inaan kaamirooyin dirno aan banaanka u dirno beeraha loogu soo qaado isla beeraha lagu siiyo qofkii asoo faraxsan oo markaas maxaan kuu sheegay ku qanacsan kana faraxsan kuna faraxsan shaqada loo qabtay shaqada loo qabanayo iyo shaqada oo mobiilkiisa uu ku samaysanayo inay kala duwan yihiin aan dareensiinayno dadkii marka inta badan waxay dareemeen in ay shaqadii aan loogu maarmin photographer oyna isku quality cameradii iyo mobiilkii marka waxaa waaye waxaan uga gudubnay qaabkii mobiilka kaamirooyinkaas dhaqaaqayo oo baxayo oo soo shaqeynayo marka qaabkii markii hore footadii u imaanayan qaab ka duwan ayaan hadda aan aan kuwada shaqeynaa dadka iyo bulshadeeda iyo annaga mar haddii ay teknolojiyadda casriga ay soo kortay idinkana saameyneeda ku yeelatay idinka teknolojiyadda casriga ee dunida hadda la jaan qaadaysa sideed uga faa'idaysataan
wallaahi waa ka faa'iidaysanaa teknolojiyadda casriga ah oo hadda oo dunida horumarka kusoo kordhinayso koobaan ka nahay horta teknolojiyad ina lasoo casri noqoto dadka u baahan sababto teknolojiyadda casriga oo hadda dunida lasii jaan qaadayso waxaan ka helnaa waxyaabo badan softwarada aan wax ku edhedgarayno ma aha kuwa maxaan kuu sheegay si sahlan lagu heli karo teknolojiyada ay kamid yihiin softwarada waxaan ku abdheedgaraynaynoon maxaan kuu sheegay shaqada lagu qurxinay teknolojiyada ayaan ka helnaa in ay teknolojiyada sii horumartana waa mid aada u wanaagsan oo maxaan kuu sheegay ay dunida u baahan tahay annagana hadda waktigii la taagan yahay waxaan dhihi karnaa dunida ayaan la jaan qaadnay waxaad hadda maraykan ugu baahan tahay software soomaaliyaad hadda ka heleysaa marka teknolojiyada ayaa noo fududaysaan dhihi karnaa dadka aan isku tiimka nahon wada shaqeynta ay naga dhexeyso aaladan aan ka wada shaqeyno marka ay maraykan ay kasoo saaraan video ayaga cajabgeliyo oo kale waxay noo soo diraan simbal saan ma samayn kartaan oo kale sidii si ka qurux badan oo maxaan kuu sheegay oo wadankii soomaaliya iyo meelaha uu ka qurux badan yahay beeraha iyo inaan u duubno ayaan u dirnaa mararka qaarkood waxayna yidhaahiin waa naga abdhadgaraysantihiin adinkoo soomaaliya joogo waxaad adinka aad soo bandhigtaan annaga ma helna oo inta badan maxaan kuu sheegay waxyaaba xadadanaa jiro marka teknolojiyada casriga waxay naga daba geysay dunida waana ku faraxsannahay in ay teknolojiyadda ay sii horumarto
marka laga soo tago inaad hadda la jaan qaadaysaan teknolojiyadda casriga ee dunida kusoo korortay isla markaana dadkii idinku imaan jiray footada inaad guryahooda iyo meelaha kale dalxiiska aad ugu tegaysaan marka taas laga soo tago hadda shaqooyinka ugu badan ee xarunta aad ku qabataan maxay tahay wallahi xarunta horta shaqooyinka aan ku qabanno xafiiska aan ka shaqeyno waxaa laga qabtaa horta kow sawirka tester ah waxaa kaloo la qabtaa shaqooyinkii kale videogii aroosadii iyo dadkii documentigii rabi oo maxaan kuu sheegay in loo diyaariyo oo keed ka dhigtoo kale waxyaabahaas ayaan horta xafiiskan ku qabanaa waxaan kala shaqeynaa dhowr noocood dhowr qaybood dhowrta qaybood dad waa data entry oo maxaan kuu sheegay waxay keediyaan xogta markaas aan qabanoo kale dad waa logistic oo maxaan kuu sheegay qaybtaasay ku shaqeeyaan shaqaalaha nin walba dhinacuu leeyahy nin sawir qaado waa nin ededgareeya waa oo sawirku ededgareeya nin videogu ededgareeya dad badan oo maxaan kuu sheegay shaqooyinka soo hadda aan barayno oo maxaan ku sheegay maadaama ay dunida casri dunida teknolojiyadda casriga ay soo horumartay aan u tababerayno waxaa jira marka in ay mobiladoo kaleente maxaan ku sheegay dadka ay ugu shaqeeyaan qofka mobileka wata gurigiisa asagoo jooga ayaana soo waca waxaan u baahan uu leeyahay sawir photographer ah waktigaas waxaan ku xiriirinaynaa nin shaqaalahayna ka mid a ama banaanka ku maqan ama xarunta markaas joogo waxaan siinaynaa lingi lingigaas ayuu soo galaa cood lumber ayaa loo diraa cood lumberka telefoonkiisa ayaan ku xiriirinaya si automatical waxaan sameyneynaa in mobiilkiisa sawir loogu qaado isla waktigaasna loo diro servicekii marka uu soo dirsado muddo shan daqiiqa ka yar marka qaabkaas ayaan ula shaqeynaa mobiladan aan olajaan qaadnay maxaan ku sheegay teknolojiyadda casriga inaan olajaan qaadayna waxaana jecelnaa insha allah inaan noqono dad shaqadooda ku firfircoon oy bulshada ay ku qanacdo inta badan shaqooyinkaan ugu qaban ay noogu qancaan waxaan hadda rajeyneynaa insha allahu laba kun labaatan iyo kow inaan soo kordhino aalad maxaan ku sheegay social mediah ka mid ah oo maxaan ku sheegay dadka aan u shaqaynayno ay maxaan ku sheegay kasoo codsanayan shaqada meesha laguna qaban doono isla social media dhexdiisa qofka servicekiisa servicekana laga qaadayo documentigiisina lagu siin doono insha allah hadduu leer halka noqdo waxyaabo oo ay hadda aan rajeynayno inay aan suurtogelino hadduu ilahi raali ka noqdo waxaan rajeyneynaa marka in aan shaqadii aan sii kobcino oo maxaan ku sheegay meeshay nala gasho aan ka raadino weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka martida idaacadda beerula ee magaalada beledwaneh oo ujeedda siddeetan iyo sideed dhibic sideed igaad nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan barta facebooka ku leenahay ee beerlula radio hase yeeshee ku soo dhowaada heeska dhextaalka goob lagu nagaadiyo waa guri barwaaqo nabad lagu gamcaayo aan laga guurin weligeed goob lagu nagaadiyo waa guri barwaaqo nabad lagu gamcaayo aan laga guurin weligeed deegaanta gaarka ilaahiba uu siiyey dhaqankooda guunka dhaqankooda guunka waa mid lagu gartaaye deegaanta gaarka ilaahiba uu siiyey dhaqankooda guunka dhaqankooda guunka waa mid lagu gartaaye geyigaad ku dhalatiyo gob iyo baarta beled weyn kiisaheeda gaarka kala godonna baratay yaa ku geeya hiiraan yaa ku geeya hiiraan geyigaad ku dhalatiyo gob iyo baarta beled weyn kiisaheeda gaarka kala godonna baratay yaa ku geeya hiiraan yaa ku geeya hiiraan
intaasaan kaa gudano heestaasi uu ku luuqeynaya fanaanka cabdi heelo heestii hiiraana waxaad ii sheegtay inaad eh, hawsha ugu badan ee hadda xarunta aad ku qabataan ay tahay eh, qaadista sawirada teesarada Eh, qofka muddo intee leg ayay ku qaadata inaad siisaan wallaahi een, qofka marka loo shaqaynaayo een, waa kala shaqada waa kala nooc qof oo waxaa jiro sawir testara loo samaynayo shan daqiiqa ayaan ku siinaa inta laga qaadayo iyo inta uu soo baxayo markii laga soo qaado oo qeybta sawirka lagu qaado uu galo uu soo istaago qeybta eh, receptionka oo kaleento eh, wixiisii ayagoo baakadooda ugu jira ayuu miiska u saaran yahay waxaa laga sugo waa sirfiska shan daqiiqa kama badno aroosyadoo kale een, waxaa jiro maantaoo kale lasoo duubaa beriyoo kale aan bixinaa haddii ay maanta lasoo duubo oo maanta duubitaankiisa uu soo dhammaado maalintaas maalinta ku- ku xigta ayaan bixinaa Een, kaamirooyinka lagu shaqeeyo oo loo qaada aroosyada ee, daatada kuma dhacdo waxay kusoo dhacdaa kombyuutarka waqtigaas injineerinka shaqada leh ayaa sii dhadgaraynaa Een, bulshadana inta badan aad bay noogu xirantao marka aan eh, la sheego maxaan kuu sheegay shaqooyinkan dadka aad uga firfircoon inaan noonahay aan nahay bulshada ayay ka dhex muuqataa Een, isbuucii oo kale waxaan qabanaa afar ama shan aroos oo markaa maxaan kuu sheegay dadweynaha ay ay noogu yimaadeen in aan maxaan kuu sheegnay aroosad loo soo duubo qofka markay shaqo uu u yimaado eh, waxaan fiirinaa een, had walbo jeebkiisa wixii ku jiro een, qofka haddii lacagtiisa ay yar tahay eh, in wax loo qabtana uu meesha u yimid ma celino Eh, waa loo shaqeeyaa qofka haddii lacagtiisa badanta oo meel eh, maxaan koo sheegay adag hawshiisa ay ku jirto waa ka qaadnaa lacagta ayadana waa u shaqaynaa sidoo kale qofka noo yimaada ma celino oo maxaan kuu sheegay shaqadan maxaan kuu sheegay aan hayno eh, shaqa eh, shaqadan aan hayno eh, een, waa ugu faa'iideynaa Een, waxaa kaloon sameynaa een, waxaanu imaanaa dad asxaabta oo markii hore waqtiyo hore eh, yaraantii aan soo wada qaadanaynay dhalinyaranimo iyo walax waxay naga codsanayaan in aan arooskoodii u kala kicino marka waa sidoo kale ayagana sirfis la-aan aan dadkaas waxa ugu qabanaa sababtoo waa eh, dad aan aada iskugu fiican oo yaraantii aan soo wada qaadanay waxaan sameynay marka qalab fara badan oo kuwaalata leh ayaan keenay waxaa noogu dambeeyey hadda isbuucaan na soo gaaray ee laba kaamiro oo drones ah oo oo oo maxaan kuu sheegay cusub oo kaamirooyinka hadda ee la duuliya ah oo maxaan kuu sheegay hawada saro ka qaadayo ee, muuqaalada iyo sawirada arooska marka la galbinayo oo kaleento waxaan sameynaa kaamirada droonta ayaan kicinaa Een, baabuurka uu eh, arooska iyo aroosadda ay saaran yihiin horteeda ayaan ka kicinaa oo maxaan kuu sheegay waa ku galbinaa waxay ka qurux badan tahay marka muuqaalkaas muuqaalka gacanta lagu qaadayo Eh, waa waxyaabaha aan shaqada ayna ku qurxinayno Eh, waxaad sheegtay in shaqada ugu badan aad qabataan teesaradahaas ay ka mid tahay waxaan ognahay in cudurka coronavirus uu saameyn weyn ku yeeshay iskuuladii iyo goobihii kale ee inta badan laga soo dalban jiray sawirada teesaraha saameyn intee leegayar kala kulanteen arrintaas
waa sax hoos u dhac ayuu ku keenay sawirkii testaraha oo maxaan ku sheegay aan footada ku qaadayni cudurkan covid nineteen dunida ayuu dhaqaalaheeda la degay annagana waa ku khasbannahay dadku la degay inaan qayb ka noqono marka iskuuladii maadaama ay xirmeen goobihii waxbarashadii iyo shirkadihii maxaan ku sheegay bangiyaashii dadkii waxa usoo diray sawirka testara iyo goobihii kalento oo maxaan ku sheegay dukumentiga laga qaadanaya maadaama ay xirmeen oo dunida ay kala xirantay annagana sidoo kalente waxyaabaha saameynta nagu keena ayay kamid tahay dhaqaale burbur aada u xoogan ayaa naga soo gaaray laakiin insha allahu inaan kakaban doonaan rajeyneynaa hadda dib ayaa loo furay iskuullada intooda badan magaalada beledweyne hawsheenii siday caadiga ahayd ma kusoo laabatay wallaahi horta iskuulka marka la furay waxaa timid biyobaxo covid nineteen waa waa jiray ka horna sidoo kale bil ama laba bilood ka horna biyobaxo kale ayaa jirta insha allah inaan kakabanaynin waa rajeynaynaa iskuullada marka la furay biyobaxaa hore ka timid dadkii waa qaxayn inay weli ay shaqadiina aan caada aan noqonin insha allah laakiin waxaan rajeynaya hadday soo laabtaan inay ay shaqadii caada noqon doonto waana dulqaadinaynaa shaqadayna waa ku khasbannahay inaan dulqaadano dadkana aan u sabrno waxyaabihii dadka laga qaadi jiray inaan dib annaga aan isku qarash galayno waa lagu khasban yahay shaqada ayaana farayso dhibna ma laha wax dhammaan doono insha allah
hadda dunida waxaa kusoo korortay teknolojiyad casriya oo aada moodo inay meesha ka saarayso waxyaabihii markii hore la isticmaali jiray marka qaarkood teleefonadan casriga hadda dunida kusoo kordhay kaamirooyinka casriga leh ma idinku qasbaa inaad shaqadiina joojisaan maadaama dadku ay kasii maarmayaan shaqadaad haysaan
waa mahadsan tahay horta waxyaabo badanaan la kulannay qofka taleefoonka markuu sawirka iskaga soo qaado oo teknolojiyadda casriga ay u fududaysa uu ku yimaado waxyaabo uusa ka marmin oo footada ay haysaa jiro qofka sawirka ayuu iska soo qaaday ina loo soo saaro asoo beber uu u baahan yahay servicekii mark marka qofka hore markii footada uu gala laga qaada lahay qofkii ma ogolo wuxuu ku leeyahy sawirkii anaa wato waxaan rabaa in aad nus dollar camal wax ugu qabato sawirka aad siisa meesha uu saddex dollar kaay ama laba dollar kaay nus dollaran ku ogolo ku leeyahy waa caqabadaha naga soo wajahay mobeylada smartphone-ka ah qofkii marka wuxuu dareemaa ani ima sawirin uu ku leeyahy leer ima shidin camera ima kala furin waxaan wataa sawirkii anaa intii isku wato waxaan rabaa in aad ii daabacdo waxaan ku ogolaya nus dollar marka qofkii markii uu atiraaniyo waxaan qaymahaasay joogaan qaymahaasna saasay joogaan qaadida sawirka la qaada annaga qayma nagama gadma camla meesha ay mar walba shaqadayna ay liid ka yeelato wax oo wixii liiday wixii meesha ka saari lahaayaan ayaan raadinaa dunida waxaa ka jiro waxyaabo badan oo loo isticmaalo shaqooyinkan caalamkan caalamka ayaan la qaybsanaa waxyaabaha marka waxyaabahaas maxaan ku sheegay celin karo marka sawirka testaraha qofku markuu taleefonka ku wadoo kale wuxuu ku leeyahay sawirkan testaraha anaa iska soo qaaday waxaana rabaa inaad hadda iisoo saarto qaymahaasaan ku wadaa maqaadani mararka qaarkood qofkii anagoo danaynayno customer asoo noo ahay waxaan sameynaa service dhanka ma qaadno waa u bixinaa sababtoo ah waxaa waaye shaqo qurxinta ayay ka mid tahay saas kulleyba maskixiyanan aan ula tacalnaa
waayahay bashir waa kaaga mahadcelinaa fursaddaanna siisay qeybihii dambe ee barnaamijka martida idaacadda beerulaha magaalada beledweyne sida soo gaarnay saan ka warqabnaba footooyin badan oo beledweyne ku yaalay ayaa albaabada loo laabay markii taleefonadan casriga ay soo baxeen maxaa hadda qorshihiina uu yahay wallaahi qorshahayn wuxuu yahay horta anaga inaan albaab laabin wax walba waxaa waa horta waxay u baahan yihiin experiencenimo waxa hadaad aqoon u leedahay oo khibradaad u leedaho waxaad soo barata ay yihiin meelaha adig ay wax ka soo wajihi karaan waad qiyaasi kartaa annaga har iyo habeen waxaan u taagannahay shaqadana sidii ay kusii socon lahayd waxaan u samaynay shaqada waxa xiri kara waxyaaba badan oo xiri karaa jiro waa sax footooyin xirme waa jiraan qof waa magac footo iska furuna horta oo maxaan ku sheegay inuu meelihii iska habaysto iska soo dhex fadhiisana experiencenimo uma laha Eh, shaqada waxay u baahan tahay khibrad in wax la barto waa ma- wax muhiim ah Een, waxaan jecelnahay marka in aan eh, hadduu ilaahay raalli ka noqdo aan hore usii wadno oon sii qurxino oo maxaan ku sheegay aan sii abdheed garayno oon har iyo habeen aan ka seexan insha allah hadduu ilaahay raalli ka noq- ilaahay raalli ka noqdo Eh, ma rajaynayna marka inaan rajo dhigno oon meeshii sii xirno sababtoo ee nolol maalmeedkeena ayaa meesha ku xiran Een, dad badan ayaa ku nool dadka meesha ka shaqeeya nin walba guriga kasoo kaca adliist caruuraa joogto xaas aa joogo wixii meeshaas laga qaada ayaa shan lix todoba- todoba waa qof walba wixii qoys ahaan u joogo meesha ayay ku nool yihiin waa meel een, aad loo wada fiirsanayo marka inay xiranto aad bay noogu adag tahay Een, waan dadaalaynaa intii karaamkaanu ilaahay raalli uu ka noqdo waan sii wada doonaa waanu dhabar adeegeynaa insha allah waxaa kaloon ujeedinaa eh, talo eh, dadka eh, xirfadan ka mid ah oo footooyinka kala leh in ay horta oy ku dhabar adeegaan goobahooda ganacsi ay ku shaqaystaan Eh, maxaan ku sheegay ku ad adkaadaan Een, haddii wixii ay dhex galeen ay raadiyaan een, furaha meesha lagu sii haan karo sababtoo furaha meesha lagu haan karo waa inaad eh, aqoon soo kordhiso oo teknolojiyadda la, la jaan qaado haddiidna tekno- teknolojiyadda aad la jaan qaadi karin albaabkaada wuu xirmaa Een, shaqo walbana waxayna ka maarmin horta inaad aqoon u leedahay S- qofta sababtoo ah qofku wuxuusa aqoon u leehan haddii uu dhex galo waxaa sahlan inay wixii xirmaan marka meelaha xirma waxaan leeyahay eh, experience la'aan- eh, aqoon la-aan ayay u xirmeen dadka hadda joogana waxaan leeyahay eh, dadaal insha allah duulaar halka noqdo waa gaari doontiine Een, dul adeeg ha loo muujiyo ha loo dulqaato Een, waa la yaqaanaaba footooyinka waqtiyada ay shaqeeyaan iyo waqtiyada ay shaqo la-aanta yihiin ayagaaba oo iska yarba oo xilliga ay shaqeeyaan ha loo dulqaataan dhihi lahale guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida idaacadda beerula ee magaalada baladwanaah waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdisanaya barnaamijkan mid lamid ah dib u kulmi doona xidinka tagayaa saa nabadgelyo